إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amaa bacd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeennii boqol afartan iyo kow oo nooga bilaabanaya aayadda boqol afartan iyo koobaad ee min suurati shucaraa qaala allaahu tabaaraka wa tacaalaa kadabad way beenisay hamuudu reer hamuud almursaliina rusushii la soo diray masma akrinay lama akrin id wafti ayay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood saalixun oo saalix ahaa alaa tattaquuna miyaadnaan alla ka baqayn innii aniga rasuulun mid la soo diray ayaan ahay lakum idinkaa la ii soo kiin diray rasuulkaasoo amiinun la aaminoo waxyiga lagu aaminay fattaqu llaaha allaah ka baqa wa adiicuuni warkayga yeela wamaa as'alukum idin weydiisamaa calayhi calaa nusxii nasteexayntaan inin nasteexaynayo min ajrin wax ujraa idinku weydiisamaa in ajriya maa ajriya ujradaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbigii iska lahaa dushiisa ma ahane allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramayaa addoonkiisii rasuulkiisii saalix calayhi salaam reer hamuud ayuu ilaah u diray reer hamuud waxay ahaayeen qolo carab ah oo deganaa madiinada la yidhahda xijri waa mdn magaalooyinka hadda meesha loo yaqaan weeye madaa'inu saalix oo ku taalla arda sacuudiya madaa'inu saalix ah hadda loo yaqaan waadi lqura iyo bilaadu shaamay u dhaxaydaa laakiin hadda dhulka sacuudigu ayay ku jirtaa oo waxaa la yidhahda madaa'inu saalix meeshaasay deganaayeen carabayna ahaayeen carabay ahaayeen marka allah subxaanah wa tacaala wuxuu u diray rasuul ayaga ka dhashay oo la yidhaha saalix rasuulkaasuu rabbulcaalamiin u diray marka rasuulkaas ayaa waxa weeyaan cabsida alle amray tiyaa rabbulcaalamiin nooga warramin ilaa wuxuu yidhi kadabad way beeniday hamuudu reer hamuud almursaliina rusushii la soo diray taas macnaha oo ah rusushii ay beeniyeen waxa weeyaan waa macnihii horay aan u soo sharaxnay hal rasuula loo diray waa nabiyullaahi saalix asagaasay beeniyeen haddana alla wuxuu leeyahay rusushiiyay beeniyeen macnahaas oo macnahan hore usoo sharaxno waxay tahay rususha dhammaantood isku shay ayaa lala diray waxaa lala diraa isku mid ahaa oo ah waxa weeyaan an icbudullaaha wajtanibu daaguut walaqad bacanaa fii kulli ummati rasuula an icbudullaaha wajtanibu daaguut allah keligiis caabuda daaquudkana ka fogaada taas ayaa lala diray marka hal rasuul qofkii beeniyey waxa weeyaan rusushoo dhan isagoo beeniyu lamid yahay sababtoo ah rusushoo dhan wixii lala soo diruu beeniye rusushoo dhammaan isul allah soo wada diray hal sheeyaana lala soo wada diray asalku isku midu ahaa oo ah alla keliya caabuda daaquudka ku kufriya marka hal rasuul qofkii beeniyey rusushoo dhan diintii lala soo diray waa beeniye marka rusushoo dhan isagoo beeniyu la xugunya ee hal wixii u tegey ee diinta u sheegay hal rasuulu ahaa id waqti ayay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood walaaltinimada la sheegaa waa nasabka akhuuhum fi nasab waxa weeyaan waa uu ka dhasha nasab ahaan uga dhashay ee ukhuwa diniya ma ahan akhuuhum walaalkood uu ku yidhi saalixun ee saalix ahaa alaa tattaquuna war miyaadna la ka baqayn waxa weeyaan kufrigan iyo shirkigan ma iska daydaan wey innii aniga rasuulun ku la soo diray ayaan ahay lakum idinkaa la ii soo kiin diray rasuulkaasoo amiinun la aaminoo rabbulcaalamiina isoo aaminoo waxyiga igu aaminay wey marka rabbiya i aamine i aaminoo i raaca oo iga qaata diinka fattaqullaah alla ka baqoo keligiis caabuda wa adiicuuna anigana i addeeca waxaan idin amraa sameeya waxaan idinka reebaa ka hara waxaanan idiin sheegaya rumaysta i addeeca wamaa as'alukum idinku weydiisamaa calayhi calaa nusxin nasteexayntaas aan idin nasteexaynayo iyo diintaas aan idin gaarsiinayo min ajrin wax ujraa idinku weydiisamaa oo ujra idinkagama rabo in ajriya maa ajriya aniga ujradaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbigii abuuray dushiisa maahane rabbigaasaan ujro uga rabaa waana dariiqii rususha dhammaantood inay waxa weeyaan diinta iyo tabliiqa ay gaarsiinayaan ummadda cilmiga inaysan cid kale wax uga rabin rabulcaalamiin maahane wuxuu yidhi nabiyullaahi saalix atudrakuuna ma laydinka tegayaa fii maladikii dhexdiisa miyaa laydinkaga tegayaa haahunaa halkaan adduunkaa ku sugan ma adduunkaana laydinkaga tegayaa aaminiina xaala aatiin kuwii nabad qabaa fii jannaatin aseendooyin miyaa laydinkaga tegayaa dhexdood iyo wa cuyuunin ilo biyaho qulqulaya iyo wa suruucin abuuryaal iyo wa naklin geed timireedyaal geed timireedyaalkaasoo dalcuhaa midhaheedu hadiimun mid bislaaday uu yahay wa tanxituuna ma qoraysaan min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo miyaad ka qoraysaan faarihiina xaala atiin kuwii qooqan fattaquu llaaha war alla ka baqa waadiicuuni anigana warkayga yeela walaa tudiicuuha deecinina amra almusrifiina kuwa xadgudbay arrinkooda aladiina mufsidiin aladiina musrifiinta yufsiduuna fasahaadinaya fil ardi dhulka korkiisa walaa yuslixuuna oo aan wax hagaajinayn weli nabiyullaahi saalix waanadiisii ayuu sii wadaa wuxuuna la hadlayaa qoomkiisii reer hamuud reer hamuud waxa weeyaan waxay ka dambeeyeen reer caad reer caad waa ay ka dambeeyeen nabiyullaahi ibraahimna waa ay ka horreeyeen wakhtigii u dhexeeyey ayay ahaayeen reer caad markii la halaagay kadib ay ahaayeen nabiyullaahi ibraahim intaan la soo dirina way ahaayeen marka wuxuu ku yidhi isagoo waaninaya ugana digaya in cuquubo ku dhacdo oo ay cuquubo mutaan shirkiga iyo macaasida ay ku sugan yihiin ay ku mutaan isagoo uga digaya wuxuu ku yidhi atutrakuuna ma laydinka tegayaa fii maladii kii dhexdiisa miyaa laydinkaga tegin hahunaa halkan ku sugan waa annaha adduunyada wey ma waxaad u haysataan waxaan adduunyadaadu haysataan in laydiin daynayo oo aan aakhiro laydinkaga wadayn oo aan laydin la xisaabtamayn inta laydin soo bixiyo ma saasaad u qaadateen saasuu leeyahy waa istifhaam inkaari ah aaminiina xaala'atin kuwii nabad qaba idinkoo nabad ah oo aamin ah oo aan waxa weeyaan laydinku ciqaabin in sidaas laydinkaga tegayo ma sidaasaad u haysataan fii jannaatin ka bedelo fii jannaatin aseendooyin miyaa laydinkaga tegaa beerahaas geedaha leh oo iska baxay iska cuna iska caba ilaahii weynaayoo beeraha bixiyeyna ku kufiyo u shariig yeel ma sidaasaa laydinku daynaa hortaas wax dhici kara maahan wey wax dhici kara maahan fii jannaatin aseendooyin iyo beero waaweyn oo geeda leh miyaa laydinkaga tegaa iyo wa cuyuunin durduro ila iska qulqulayoo biyaa iyo wa suruucin abuuryaal sarciga waxa weeye badarka inta dhulka lagu abuuro soo dhasho bal kale kaas weeye makaasaa laydinkaga tegayaa iyo wa naqlin geed timireed yaal geed timireedku jannaatinka waa ku jire oo beeraha geedala waxa ka baxaya waa ku jirtaa timirtu laakiin maadaama ay gooni u qiimo badantaha si gaara loo sheegay wanaqlin geed timireedyaal miyaa laydinkaga tegayaa geed timireedyaalkaasoo dalcuhaa midhaheedu hadiimun mid bislaaday uu yahay waxa weeyaan dalciga iyo hadiimka maxaa loola jeedaa ilaa koob iyo toban macnaa ku sugan laakiin macnaha ugu sawaabsan waa midkaas aan sheegnay sida uu yidhi alqaadi shawkaani oo macaani badan oo kalaa jirta in laydhaa dalciga waxaa loola jeedaa qobka oo waxa weeyaan fiidda ubuxu ku dhex jiro marka waxa weeyaan markii inta qobku dilaaco oo fiidu kala baxdo oo miruhu ay soo dhashaan oo miruhu ay bislaad gaanaan oy rudab noqdaan qobkii waa burbura marka marka dalcuhaa hadiim kale markaas waxaa lagu fasira mid burburaya waa macno labaad in la yidhaahdo waxa weyan geetimireedyaal dalcuhaa qobkeedii qobkii oo fiidu ku dhex jiray hadiimun uu jiricsan yaho burburaya macnahena waa marka rudabkii bislaaday wey marka aduu macaani badan ku jirta laakiin kaasaan ka soo qaadan iyo wa naqlin geetimireedyaal geetimireedyaalkaasoo dalcuhaa midhaheedu hadiimun mid bislaaday uu yahay wa tanxituuna macnaha nicamka ilaahay siiyuu xasuusina waxaa la rabaa nicamka inaad xasuusato oo aad ku xasuusato allaa ku siiyey xuuga danleey waa ibtilaa ilaahay waa kugu imtixaana wuxuu kugu fiirinayaa ma uga shukrinaysaa allahaas ku siiyey oo waxaad u kaashanaydaa daacada allo allaad ku caabudaydaa mase waad ku caasin oo inta nimcadii cunto aad macaasi u adeegsani ilahay wuu kugu imtixaana marka nicamka alle waa inaad xasuusataa allihii muncimka ahaana waa inaad xasuusataa inuu kugu imtixaanayo arrintan allihii muncimka ahaa inanta ku siiyey aad haddana macaasidii u adeegsato waa arrin khatar ah saasuu xasuusina marka wuxuu yidhi watanxituuna ma qoraysaan min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo guryo waaweyn baxweyn dad xoog badanay ahaayeen buurtaan inta u yimaadaan ay tartiib u siibayaan dhagxaanta markaasay guri weyn ka dhiganayaan waqtiga qabowgu uu jira iska gelayaan ay iska gelayaan marka awooddaas waxaa la rabay shukri alle inay waxa weeyaan awooddaas inay alla uga shukriyaan alla rabay maysan yeelin tiiu xasuusin watanxituuna ma qoraysaan min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guriyo faarihiina xaala'atin kuwii qooqan oo kibir isla weyn faarihiina kuwii qooqan amase faarihiina xaalatin kuwii xarfaan ah aad u yaqaana waxa weeyaan sida ay u yaqaaneen geeda qori buura qoridda waa si aaday qabiil ugu yihiin marka idinkoo xarfaanku ah aad u yaqaan miyaad iska qorayda awooddaas allihii ku siiyey allihii ku makaniyey cilmiga ku siiyey kulli uga shukri maysaan miya marka taas qaabkaasaa loola hadli marka faarihiinada waxa weyaan aad idinkoo u yaqaan iyo in la yidhaha idinkoo ashiriin oo qooqan oo kibirsan oo waxa weeyaan awood yaa naga awood weyn taagan oo aan garanayn allihii siiyey nimcadan fattaqullaaha allah ka baqa oo keligiis caabuda allah nicamkaas idin siiyey ka baqo caabuda wa adiicuuni anigana i adeeco waxa aan idin farayo yeela waxa aan idinka reebayo ka hara waxa aan idiin sheegayo rumaysta walaa tudiicuu ha adeecinina amra almusrifiina dadka xadgudbay arrinkooda dadka xadgudbay waxaa loola jeedaa ru'asaa'uhum wa kubaraa'uhum addaacuuna ila alkufri waalmacaasi kuwaasaa loola jeedaa waa madaxdooda oo dadka ugu yeeraya kufriga iyo macaasida marka sidaas weeye sida saxiixa oo laga doonaya wuxuu ihi xaafidku waa ru'asaa'uhum wa kubaraa'uhum adducaatu lahum ila ashirki waalkufri wa mukhaalafati alxaq dadka mufsidiinta waa kuwa dadka ugu yeeraya shirkiga waa kufriga iyo xaqa in la khilaafo idan marka qofka muuminka waxa waajibka ku ah waxay tahay inuu rususha adeeco inta khilaafsan rusushana uusan adeecin oo uu khilaafo marka labadaasa la iska soo horjeedee dadkuna waa labadaas xisbiyo waa xisbu shaydaankaas iyo xisbullaahige marka aniga i adeeco alla ka baqa ha adeecinina kuwa musrifiinta oo xadgudbay aladiina musrifiinta yufsiduuna fasahaadinaya filardi dhulka korkiisa oo walaa yuslixuuna aan hagaajayn waxa weeyaan fasahaadin macnaheedu waxay tahay macaasiya ka shaqaynayaan kufri iyo macaasi saasaa fasaad ah dhulka ay fasahaadinayaan waxaa loola jeedaa dhulkay waxay ku samaynayaan kufri iyo macaasi marka qof kasta oo dhulka ku sameeya kufri macaasi ku sameeya wuu fasahaadina wuxuu ka shaqaynaya care alle inay timaad abaaro ay yimaadaan colaad ay timaad cudurro ay yimaadaan halaag uu yimaado taasuu ka shaqayna qofka macaasida ka shaqayna wey qofka mufsidka ah qofka muslixaana waa qofka tawxiidka iyo sunnada iyo xaqa ka shaqayna qaala tacaala ilah wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen reer tamuud innamaa wax kale maahan anta adiga saalixow min almusaxariina kuwa sixirka laga badiyey ayaad ka mid tahay maa anta adiga ma tihid ilaa basharun ilaa basharun banu aadan mahane wax kale ma tihid basharkaasoo milunaa annaga oo kalaa faati la imow biaayatin mucjizo in kunta haddaad ka mid tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega qaala nabi saalix wuxuu yidhi haadihi middaanu naaqatun hal weeye hashaasoo lahaa shirbun kalcad uu u sugnaaday walakum idinna waxaa iniin sugnaaday shirbu yowmin maalin kalcabkiis maalinkaasoo macluumin la yaqaan walaa tamasuuhaa hasha ha ku taabannina bisuu'in xumaan fa yaakhudakum fa bisababi an yaakhudakum inuu idin qabanayo sababkeed cadaabu yowmin maalin cadaabkiis maalinkaasoo cadiimin weyn fa caqaruuhaa hashiay boqnaha ka jareen way fayla gooyeen fa asbaxuu waxay noqdeen naadimiina kuwa ka qoomameeya calaa caqrihaa boqnagoyntii way ka shanlaayeen fa akhadahum waxaa qabtay alcadaabu cadaab ilah wuxuu yidhi subxaana inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la'aayatan calaamada ku sugan wamaa kaana akarahum dadka belankooduse ma ahan mu'miniina kuwa xaqa rumayna wa inna rabbaka rabbigaa lahuwa alcasiisu waa midka haalibkaa alraxiimu ee naxariista badan ilaah subxaanau wa tacaala aayaadkanna wuxuu nooga warramin jawaabtoodii towxiidkii iyo sunnadii iyo islaaxii uu ku baaqay rasuulkii allo saalix ahaa jawaabtii ay ka bixiyeen gaaladii ayaa ilaahay nooga sheegi rusushu waxay la kulmi jireen waa tarbiyo waa tusaale fahamsiin weeye qofka muuminkaa inuu dareemo rusushu waxay soo mareen si uu waxa weeyeen maanta waxaa dhici karta qofka haddii uu xaq sheego oo wax yar culays ay uga yimaadaan inuu dhibsado marka taasoo kaleeto waxa weeyaan waxay qofka ay tusaydaa inuusan laba soconba siiradii nabiyaalka sababtoo ah bal nabiyaalka sida loogu jawaabo aada u fiiri ilah wuxuu yidhi subxaana qaaluu waxay yidhaahdeen reer amuud ayaa leh hadalka waxay u jawaabayeen rasuulkii ilaah u soo diro saalix ahaa qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa wax kale maahan anta adiga saalixow min almusaxarina kuwa sixirka laga badiyaad ka mid ah adiga caqli ku hadlayda waxa weyn waa lagu siray waliba sixir yar maahane sixir weyn a inta lagu sixray aa lagu daandaamiyo caqligaaga lumay markaasaad waxa weeyaan dadka iskala weyntaad keliga halay raclaan ummadii oo dhan aad leedahay war kulligiin waa lunsantahay anigay soo raaca marka waxay tusaydaa inaad tahay nin maskaxad aan hayn oon caqli ku hadlayne iska hadlaayo oon miir lahayn saasaa tusaydaa le saas ayay tusaydaa maa anta adiga ma tihiday yidhaahdeen ilaa basharun bashar maahane basharkaasoo miluna annagoo kala bashar annagoo kala hata maxaa nooga fiicanta macnaha caqligay wax ku miisaanayan waa maxay waxay leeyihiin maadaama aad bashar tahay annana aan bashar nahay caqligu wuxuu keenaa inaan isla mid noqonno imaa annaga dhan in naloo wada waxyoodo wa imaa dhammaan inaan qofna loo waxyoodo hayta keliga yaa alla ila soo hadla ay leeyihin caqligaasay ku socdaan qof kasta oo ka hor keena waxyiga caqligana waa shaydaan u macallin ilaa shaydaan waxa weeyaan markii la yidhi u sujuud nebi aadan oo u diiday la weydiiyo la yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya muxuu ku jawaabay ana khayrun minhu khalaqtanii min iin khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min iin khalaqtahu min iin khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min iin fiiri macnaha muxuu leeyahay caqligu keeni maayo inaan u sujuudo maxaa yaele anaa ka fiicanba saasuu leeyahy oo ilaahi weyne amarkiisu caqli ka horkeenaya idan waxa weeyaan waana dariiqada ay ku socdaan reer tamuud oo reer tamuud waxay leeyihiin basharaata waa maxay marka annagii oo dhan iyadoo naloo waxyoon aa kaligay layla soo hadlay ma dhici karo caqligu ma aqbali karo marka waa dariiqadaas uu ibliisku asal u leeyahay kadibna atbaacdiisu ay ku soco jireen oo ah in waxyiga laga hor keeno caqli waa dalaal caqligu hadda ma aqbalaaye inaad tidhaahdo marka la yidhaha allaa yidhi nabigaa yidhi inaad tidhahdo hadde laakiin hadde caqli caqligu ma aqbalaayo inaad tidhaahdo waa dariiqadaas sida suuratulqamar aan ku soo marnay waxay yidhaahdeen a ulqiya dikru a ulqiya dikru calayhi min baynina ma waxyigiiyaa lagu soo riday ta dhexdeenna laga doortay bal huwa kadaabun ashir ay yidhahdeen iska daay waxyi cidna kuma soo ridine waa been badane qooqay wey markaasuu dadkao dhan iskala weyu leey kaliya hallay adeeco waxaasaa rususha la kulmeen waxaasay rususha la kulmeen qofka dariiqoodii doonaya waa inuu intii wax la diyaar u yahay afxumo iyo iyo dhib iyo waxa weeyaan cadaab oo gacanta xataa loola geysto marka noocaasay u hadlayan waxay leeyiin maadaama aad bashar tahay ma dhici karto intaan in lagaa soocay oo ilaahay kula soo hadlay marka waa dalaal wey kadib aayaday ka codsadeen xaafidku aayaday soo jeediyeen oo ay yidhaahdeen aayad nuucaana mucjiso nuucaanaan kaa rabnaa oo waxay taa yidhaahdeen saacaddan la joogo ma rabo dib u dhaca dhagaxaan dhagax kale yeeli mayna halkaan dhagax oo meeshaan ka muuqda dhagax agtooda yeellay hal toban bilooda horrimaya ah oo inta bila dhammayd ay toban bilood maraydo laba bilood u dhiman tahay oo midabkeedu saas u eg yahay dhagaxaan ka soo saar meel kalena yeeli mayna markaasuu yidhi hayo ballan ila gala inaad rumaynaydaan ballan haddii aayaddii sidaas ku timaaddo ballan ila gala inaad rumaynaydaan waa ballanaydan waa ku rumaynaynaa ballankii markuu ka qaaday uu wuxuu hi xaafidku inta tukaday nabiyullaahi saalix uu rabbulcaalamiin tuugay ilaahi weynaa subxaana watacaala calaalaha u taagtay ilaahi weynaa inuu bar ka aqbalo dhagaxiiyo loo jeedaa kala dilaacay markaasaa hashiyo midabkii leh oo rimayo ah oo wax weyn toban bilood ah fad ka soo tiri markaasuu yidhi waa kaase haya rumeeye fa aamana bacduhum wa kafara bacduhum fiir banu aadam kuwii taagnaa gabala rumeeye gabalna waxay dhahdeen yeeli mayna annaguna insarcaadina bal banu aadamka kufrigiisa iyo madaxadaygiisa ya kufriga iyo madaxadayga meesha banu aadan ka gaaray u fiirso marka waxay yidhaahdeen maa anta adiga ma tihid ilaa basharun banu aadan ma ahane basharkoo miluna annagoo kala maxaad nooga fiican tahay ta anaa la ii waxyooda ayl waxay diidayaan isaga loo waxyooda keligiis faatin laima way yidhaahdeen biaayatin mucjiso in kunta haddaad ka mid tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaa qaala wuxuu yidhi nabi saalix haadihi tanu naaqatun waa hal hashi fag waan soo baxday isla markiiba lahaa hashaasoo lahaa hasha uu u sugnaaday shirbun kalcab hashaan waxa weyan eelay cabi jireen wuxuu yidhi ceelkaas kal ayadaa cabayda macnaha maalin ayadaa cabaysa maalinkaas ma imaan kartaan ha isku soo lugaynina ha ku cidhiirinina idinkana kalaad leedihin macnaha maalinaad leedihin idinkuna idinkuna maalinaad leedihin ood cabaydaan ceelka hashuna maalinay leedahay maalinkeedana u nabadgelsha khalaas hana taabanina hashaas dhibaa maalinka ay cabayda xataa iyo maalinta kalena caanay ka cabayeen oo hasha inta dhashay ay waxawan iska cabaayeen caanaheeda laakiin banu aadan waxa weeyaan shaydaan ayay agsarkoodu raaco ma day karaan xumaanta qaala nabi saaxib wuxuu yidhi haadihi midaanu naaqatun waa hal hashaasoo lahaa hasha shirbun kalcab u sugnaaday walakum idinna waxaa idiin sugnaaday shirbu yowmin maalin kalcabkiis maalinkaasoo macluumin la yaqaan walaa tamasuuhaa hasha ha ku taabannina bisuu'in xumaan fa ya'khudakum fa bisababi an ya'khudakum inuu idin qabanayo sababkeed iskaga daaya cadaabu yowmin maalin cadaabkiis maalinkaasoo cadiimin weyn hashaas ha taabannina dhibaato ha gaarsiinina cadaab allaad ku mudaydaan haddaad taabataan saasuu ku yidhi waa warcad soo maahan ilaa wuxuu yidhi subxaana facaqaruuha waa boqnogooyin ayaan markii la joogo muddadii ilaahay ugu talagalay ala hashan xayta maalinta iska cabayda keligeed ceelka markaasaa la yidhi yaa haddee maanta u istaagayo tolka furanaya qudaar ibnu saalif nin la yidhaahdo a u soo istaagaa layidhi qudaar ibnu saalif oo yidhi aniga iskale hawshaydii weye maanta waa maalinkaydii ashqa alawaliina la yidhahdo ashqa alawaliin ummadihii horeo dhan qofkii ugu ayaam darnaa wey qofkii ugu ayaam darnaa khalaas isaga boqnaha jaray fa caqaruuhaa waa boqna gooyeen fa asbaxuu waxay noqdeen naadimiina kuwa ka shanlaaya calaa caqriga boqnagoynteeda hadda qur-aanku wuxuu leeyahay waxa weeyaan fa caqaruuhaa waa boqnagoyn jamaca laga dhiga maxaa looga dhigaa raalliga ka wada ahaayeen ficilka qofka sameeya iyo kan kula taliya iyo kan raalliga ka waa isku mid waa isku mid waa isku dembi laakiin waa ka shanlaayeen oo maxaa ku dhacay ilaahay cadaabkiisaa yimid cadaabkii alle ayaa taabtay way ka shanlaayeen sababtaa dhulkiyaa geriiyey markii dhulkii geriinay a hal mara lagu dhawaaqay markaasaa wadnuhu go'a markaasay afgembi u wada dhaceen fa asbaxuu fii diyaarihim jaasimiin waa kuwa kuudkuudadoo afgembi u wada yaalla ilaa wuxuu ihi subxaana fa akhadahum waxaa qabtay alcadaabu cadaabaa qabtay laba shay lagu cadaaba dhulgariir iyo qaylo labadaasaa laysugu daray faakhadahum waxaa qabtay alcadaabu cadaab inna fii daalika arrintaasa soo sheegay sida ilaahi weynaa subxaana wa tacaala uga aarsaday cadowgiisa la aayatan calaamada ku sugan dadku ku cibro qaataan oo dadka dambe waxay cibro ugu tahay inaysan rususha khilaafin maxaa yeelay rususha la khilaafo cuquubadaas adduunu halaagaah laga mutaa iyo cadaab aaqiro marka cibro ayaa ku sugan laakiin wamaa kaana akarum dadka badankoodu ma ahan mu'miniina kuwa xaqa rumayna oo ayadoo sidaas xaqu u cad yahay ayaa maanta dariiqadii reer samuud ah waxa weeyaan laga raadinaa sharaf iyo cizo ayadoo xaqu saas u cad yahay ilaa wuxuu yidhi subxaana wa ina rabbaka rabbigaa lahuwa alcasiiz waa mid haalib ah oo waxa uu asagu doono ayaa meel mara siduu reer samuud u halaagay ayuu qofka beeniya uga aarsan karaa sidii uga aarsan kara awoodda u leeyay alraxiimu waa la naxariis badan kadabad way beeniday qowmu luutin nabiyullaahi luut qoomkiisii almursaliina rusushii lasoo diray beeniyeen cid waqti ayay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood luudun ee luud ah alaa tattaquun war miyaadnan alla ka baqayn innii aniga rasuulun ku la soo dirayaan ahay lakum idinkaa laii soo kiin diray rasuulkoo amiinun diinta lagu aaminay fattaqullaaha alla ka baqa waadiicuuni warkayga yeeloy adeeca wamaa as'alukum idin weyddiisanaa calayhi calaa nusxii nasteexayntayda min ajrin wax ujraa idinku weyddiisamaa in ajriya maa ajriya ujradaydu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbigood dushiisa maahan meel kale ujra anugu kama doonayo ilaah subxaana wa tacaala tanna wuxuu nooga warramin addoonkiisii rasuulkiisii luut calayhi salaam waa luut ibnu haaraan ibnu aazab nebi ibraahim waxa weeyaan walaalkiisaa dhalay nebi ibraahim ibraahim ibnu aazar iyo haaraan ibnu aazara wada dhashay luutna waa ina haaraan marka waxa weeyaan nebi ibraahim a adeer u ah oo aabihiis la dhashay fa aamana lahu luutna waa soo marna oo waxa weeye nabiyullaahi luut waxa weeyaan waxaa diinka gaarsiiyey oo uu diinta ka qaatay asal waxa weye nabiyullaahi ibraahim oo adeerkiis kadibna ilaahayaaba rasuul ka dhigay kadibna ilaahaba rasuul ka dhigay isagii ilaaha rasuul ka dhigay marka ilaah subxaana wa tacaala markuu rasuul ka dhigay qoluu u diray qolo waxa weeyaan oo waxa weeyaan deganeed magaalo la dhihi jiray saduum iyo dhowr tuulow ku dhowaa oo haddeer ku taalla koonfurta urdun ku taalla koonfurta urdun magaalo ku taallo saduum la dhihi jiray dadkii deganaaya loo diray dadkaasaa loo diray waa beeniyeen ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuu halaagay dhulku la jaray meeshiina waxay noqotay buxayra mumtina baxrulmeyit meesha loo yaqaan weeye badda meydka ah macnaha waa badan kalluun lahayn oo xayawaan ku noolayn oo qurun ah oon wax nacfiya lahayn hayla waa cadaab cadaab raadkiis weeye marka wax xayawaana oo ku dhex nool biyahaas male xataa bahal kaleeto kuma dhex noolaa karo hayla waa cadaab raadkiis w ila wuxuu ihi subxaana kadabad way beenisay qowmu luutin nabiyullaahi luud qoomkiisii almursaliina rusushii beeniyeen nabi luud ay beeniyeen maadaama ay nabi luud beeniyeen dhammaan rususha waa beeniyeen ilaa rusushoo dhan waxay ilaah la soo diray wuxuu luud la soo diray oo ah icbudullaaha maa lakum ilaahin hayru an icbudullaaha wajtanibu daaquud sidaasaa lala soo diray cid wabti ayay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood luudun ee luud ahaa alaa tattaquuna ilahi miyaadnan ka baqayn marka akhuuhum aa la yidhi kamana dhalan xataa nasab kalama dhexeeyo kuwan isku duugna ma ahan maxaa loogu nisbaynaa marka waxay yidhahdeen mufasiriintu waxaa loo leeyahay akhuuhum waxa weeyaan kaana saakinan macahum wa mujaawiran lahum mujaaware ayaa kala dhexeeya derisnimada maadaama uu rasuul loo diray yahay iyagu dhex deganaa marka walaalkood waxaa loo leeyahay waa mujaawarada deriska wey ay isla degan yihin bes sidaasaa loo leeyahy id waqti qaala lahum uu ku yidhi akhuuhum walaalkood luudun ee luud ahaa alaa tattaquun war miyaadnan alla ka baqayn innii aniga rasuulun kula soo dirayaan ahay lakum idinkaa la ii soo kiin diray rasuulkoo amiinu waxyiga lagu soo aaminay fattaqullaah alla ka baqo keligiis caabuda oo cadaabkiisa iska ilaaliya oo awaamirtiisa qaata nawaahidiisa ka hara wa adiicuuna anigana ee adeeca oo waxaan idin amraa sameeya waxaan idinka reebaa ka hara waxaan idiin sheegaa rumaysta wamaa asalukum inin weydiisamaa calayhi calaa nusxi nasteexayntaas aan iniin nasteexaynaa min ajrin wax ujra idinkagama rabo idinku weydiisamaa in ajriya maa ajriya aniga ujradaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbigood dushiisa maahane meel kale aniga ujro kama rabo xumaantoodii markaa si hoos ugu soo daadegay oo rususha waxaa qur-aanku tilmaamaa waxa weyn rasuul kastaaba alle keligiis caabuda uu ku baaqay laakiin waxay ku kala duunaayeen rasuul walbaaba qoomka markuu kala hadlo asludiin haddana xumaanta kale ee u dheeraadka qoladaas ayuu si gooniya ugala hadli jiray markuu si guud ula hadlay si gaara xumaan ay iska lahaayeenaa jirtay reer luud oo waa maxay xumaan aan adduunka makhluuq sameeyi jirin ayay bilaabeen oo ah raggu inay isku galmoodaan taasay bilaabeen marka xumaan aan caalamka makhluuq xataa sameeyi jirinay ahayd oo xayawaanaadka kale xataa aysan samayn tiyu marka si gaar ugala hadla wuxuu yidhi ataatuuna ma waxaad u tegaysaan ood u galmoonaysaan addukraana kuwa lab min alcaalamiina caalamyaalka xaalay ka mid yihiin watadaruuna ma ka tegaysaan maa kii khalaqa lakum uu iniin abuuray rabbukum rabbigiin min aswaajikum xaasaskiinna xaala uu yahay bal iska badaaya antum idinka qowmun qowm ayaa tihiin qoomkaasoo caadduuna xadgudbay qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi wallaahi in lam tantahi haddaadan ka joogin yaa luudu luudo waxa aad macnaha noogu yeeraysa weye haddaadan ka joogin waxa aad noogu yeeraydoo ah iska daaya xumaanta haddaadan ka joogin latakuunanna waxaad ka mid noqonaysaa min almukhrajiina kuwa la bixiyo oo la masaafiriyo qaala wuxuu yidhi nabi luud innii aniga min alqaali'ina kuwa caraysanan ka mid ahay licamalikum shaqadiinna u caraysan rabbi rabbigaygiyo najinii iga badbaadi wa ahlii ehelkaygana ii badbaadi mimaa kii naga badbaadi yacmaluuna gaaladaanu ay samaynayaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fanajaynaahu luud waa badbaadinnay waa alla weelkiisiina waa badbaadinay ajmaciina dhammaantood ilaa cajuusan duq maahane cajuusadaasoo filqaabiriina kuwa cadaabka ku haray dhexdooda ahaatay uma dammarnaa kadib waa baabi'innay alaakhariina intii kale waandarnaa waxaan ku da'siinnay calayhim korkooda madaran madar fa saa'a waxaa xumaaday madarulmundariina kuwii loo digay madarka ku da'ay ayaa xumaaday inna fii daalika arrintaas la soo sheegay la'aayatan calaamad lagu cibro qaataa ku sugan wamaa kaana akharuhum dadka intooda badanuna ma ahan mu'miniina kuwa xaqa rumaynaa wa inna rabbaka rabbigaa la huwa alcasiisu waa midka qaalibka ah alraxiimu ee naxariista badan nabiyullaahi luud wuxuu si gaara uga reebay qoomkiisii xumaan ay samay jireen oo aysan jirin makhluuq caalamka ka midoo ayaga hortood la yimid aysan jirin wuxuu yidhi ataatuuna ma waxaad u imaanaydaan u galmoonaysaan addukraana kuwa lab meel caalamin caalamyaalka xaalay ka mid yihiin caalamkoo dhan wax waxa weeye mudakar mudakar u galmoona wax jira ma ahayn ayagaa bilaabay war ma saasaad samaynaysaan waa istifhaam inkaariya waa inkirid weeye ma samaynaysaan war wax la sameeya maahane ataatuuna ma u tegaydaanoo ma u galmoonaydaan addukraana kuwa lab min alcaalamiina caalamyaalka xaalay ka mid yihiin watadaruuna ma ka tegaysaan maa wixii khalaqa lakum uu iniin abuuray rabbukum rabbigiin min aswaajikum xaasaskiinna xaalay yihiin oo ilaahay weynaan nicamtii uu iniin abuuray oo ah inaad ku shahwo gudataan xaasaskiinna ma ka tegaydaan ma ka gudbaydaan markaasaad u gudbaydaan xumaan inaad ku bedelataan oo rag inay isku kaaftoomaan ah bal iskaba daaya antum idinka qowmun qoom ayaa tihiin qoomkaasoo caaduuna xadgudbay qoom xuduuddii alle ka gudbaa tihiin oo xalaal ka gudbo xaaraam u gudbay oo xaqii ka gudbo baatil u gudbay sidaas ayaa tihiin dad xuduuddii dhaafayaa tihiin wanaaggaas markuu u sheegay jawaabtoodu sidaanay noqotay qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam tantahi wallaahi haddaadan ka joogin waxa aad noogu yeerayda wey haddaadan ka joogin camaa ji'tana bih waxa aad noola timid oo ah alla keliya ha la caabudo ha layska daayo raggan isku galmoona wallaahi haddaadan ka joogin yaa luuduluudow la takuunanna waxaad ka mid noqonee min almukhrajiina kuwa la bixiyo la masaafiriyo waa lagaa masaafirina dhexdeenna kuma noolaa karti maadaama aad dhibsanaydo waxa dadka dhaqankooda ma isla noolaa karno saasay leeyihi islama noolaa karno waxaa la rabaa dadka inaadan faragashan ka leexo dhaqanka ummadda ka leexo qofka xumaan lowga ah wuxuu jecel yaha la yidhahdaa dadkao dhan isagoo kale noqdaan adduunkana wuxuu u necbiya qofkii xumaantiisa ka hadla sababta u nabcaana waa maxay ilaa qofkaanu dhibuuba ka badbaadana war naarta ka joog qof kale adduunka kaasuu necbi muxuu u nabcaanaa waxa weeyaan xumaantu ma muuqan karto haddaan ciddii dan joogin ma muuqan karto xumaantu waxay xumaannimo u muuqataa ciddii danu markay joogto oo le war waa xumaan war ka jooga markaasay muuqataa laakiin inta meesha joogtaa haddaysanba xumaan u wada arkin hee xumaanmaba taalaba soo ma jeedin xumaan maba taallaba xumaantu waxay xumaan ahaan u soo daahirtaa waa maxay markii cid diidan ay tilmaanto oo yidhaahdaan war waxaanu sidaas iyo sidaasay xumaan u yihiin halaska daayo weligaa saas daraaddeed qofkan waa dhibsana dadka qofka xumaan lowga dhammaan xumaantaasu la jeceliya midka mushrigaa dadka dhan in mushrikiin qodobu jeceliya adduunka wuxuu u necbiy qof muwaxida oo le war alla kaliya ha la cabo qofka zinada iyo balaayada ka shaqeeya adduunka cifadu ugu necbi iyo qofka dhowrsanaanta ka hadlaaya qofkaas muqayilkaa wuxuu jecel yahay dadkao dhan muqayil in noqdaan qofkaas aan la qayilin waa dhibsana maxaa xumaantiisaa muuqane xumaantiis ayaa muuqane marka waxau leeyihiin nalama noolaa kartid nalama noolaa kartid waxa weyn ummaddan waxa weyn maadaama aad inkirayda camalkoodii iyo dhaqankoodii lama noolaa kartid waa in lagaa masaafiriya waa in lagu masaafiriya sidaas ayay leeyihin wamaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasun yatadaharuun suurat lacraaf waxay yidhahdeen dhexdiinna ka saara maxaa waa qoom iska dafiraya dhaqankiinni oo le waxa wayaan rag isku galmoona waa falxumo dad leh ma lala noolaan karo waa arrin khatara soo ma jeedi sidaasay ku xukmiyeen in masaafirinaya muxuu sameeyey marka waa lagu masaafirinaa haddii loo hanjabay ma iska aamus wuxuu yidhi anugu diinkii u sheegay balaayo ku dhacdooyinka shib iska dheh maya maya waxa weeyaan inuusan marnaba raalli ka noqoyn ayuu sheegay saxiix marka maxaa ma ahan inaad tidhaahdo meeshan aniga waa layga masaafirina haddaan shaygan munkar kaa inkiro si aan la ii masaafirin xumaanta ka hadli ma sax ma fiiri nabiyaalka qaala nabiluud wuxuu yidhi innii aniga min alqaaliina kuwa caraysanaan ka mid ahay licamalikum camalkiina u caraysan camalkiinaan aniga dadka necebaan ku jira waa neg ahay aniga arrintaan saasuu ku yidhi yuu isku halaynaba keligiis iyo laba gabdhood u dhalay yuu isku halayna ciduu isku halayna waa tanaa rabbi rabbigaygiyo najini iga badbaadi aniga wa ahli ehelkaygana ka badbaadi mimaa yacmaluuna waxay samaynayaan ilaahu camalkooda naga badbaadi kufrigooda shirtooda dhibkooda cuquubadooda dhammaan allow naga badbaadi iyo cadaabka ka imaanaya warkaasa idan marka dariiqada mu'miniintu waa nuucaas waxay tahay xaqa siduu yahay inaad u sheegto aad ku dhiiranaato ilaahayna aad ku tiirsanaato khalaas ilaahayna aad ku tiirsanaato xaqu waa sidaas weeya xaqu waa sidaas maxay ku dambeeyeen ilaah wuxuu yidhi subxaana fanajaynaahu luud waa badbaadinay wa ahlow ehelkiisiina waa badbaadinay ajmaciina dhammaantood ilaa cajuusan duq maahane islaan duqa maahane waa xaaskiisii weeye cajuusadaasoo filkaabiriina kuwii ku baaqi noqday cadaabka dhexdiisa ahaatay iyadoo cadaabka kuwii ku baaqi noqdaa lagu dar ilaa cajuusan islaam duqa maahane cajuusadaasoo filkaabiriina kuwii cadaabka ku haray dhexdooda ahaatay uma damarnaa kadib waa baabi'inay alaakhariina intii kale wax alla wixii ka soo haray nabi luud iyo ehelkiisii waa halaagnay ilaah wuxuu ihi subxaana wa andarnaa waxaan ku da'siinay calayhim korkooda madaran roob oo roobkaas muxuu yahay fasaa waxaa xumaaday madarulmundariina dadkii loo digay ee digidda diiday roobka ku da'aa xumaaday waa dhagxaan naara saddex cadaab alla isugu daray saddex cadaab alla isugu daray dhulka waa lala jaray dhulka waa lala gooyey sida loo sii sida loo sii waday loo sii waday waxa weeyaan markii ay kor marayaana lagu dhawaaqo malaku qayli markay qayladii maqleen oo wadnuhu wada go-ayna kadib inta dhulkii la gediyey oo dhulka meeshii hoosayday la kormariyey ayaa dhagxaan naara roob looga dhigay saddexdaasa laisugu daray saddexdaas ayaa la yskugu daray marka waa cadaab kii ugu adkaa oo ugu xumaa ayaa ilaahay ku cadaabay subxaana wa tacaala in lagu qayliyey dhulkii lala jaro laga gediyey dhagxaanna cirka looga soo daadiyey dhagxaanna cirka looga soo daadiyey intaas ayaa la yskugu daray ilaa wuxuu uhi subxaana inna fii daalika arrintaas marka nimankaas xumaanta ay sameeyeen iyo sida ilaahay uga aarsaday la aayatan calaamad lagu cibro qaataa ku sugan oo la rabo dadka ka dambeeya markay maqlaan inay ka waantoomaan dariiqaas si aysan u mudan cuquubadii oo kale ka war ayaan darre ka weyn miyaa jirta maanta waxa weeyaan in dhaqankii laftirkiisii lagu baaqo oo bani-aadanka loogu baaqo ya oo la yidhaahdo nolosha iyo horumarka ummaddu waa dimuqraadiyad ila dimuqraadiyaddu waa ogosha labadani waa isguursan kartaa soo maha liwaadkii waa ogosha soo maaha nasiib darra ka weyn ma jirto nasiib darra ha ahaato sababtoo ah qof kasta oo horta ilaahay rumaysan wuxuu rumaysan yahay dariiqii halaagga inay tahay soo maha qof kastoo ilaahay rumaysan taasuu rumaysan yahi de qofkii asagaan ilaahayba rumaysnayn oon wacdigiisa iyo waciidkiisa rumaysnayn waa gooni laakiin qof ilaah rumaysan waa inuu rumeeyo inay tahay dariiqii halaaga adduunka iyo cadaabka aakhiro waa inuu saas u rumeeyo waxa lagu baaqaya marka hal maada marka nasiib darro ha ahaato laakiin wax lala yaabo maaha kafaradii oo reer galbeedka inay ku baaqaan oo yidhahdaan kuruuska iyo nuglayrkaan ku hirgelaynaa dimuqraadiyadda wax lala yaabo maaha oo de ilaahay mar hadday ku kufriyo qofku xumaan kasta waa ka suurtowda laakiin qof muslim sheegana inuu ku baaqo ummadda ugu baaqo dimuqraadiyad iyo qowmuluud dariiqadiisii oo uu yidhaahdo horumarkaa ku jira soo wax lala yaabo ma ah ummaddu inay ku raalli noqoto yidhahdaan dhib badanaa dhacay mar haddii dhib badan dhacay wax kaloo hadda la sameeya lama arko siyuba siyay dhaantaa sidii qowmuluud dariiqooda in lagu noolaadaa ma siyay dhaantaa sidaas waa xoogaa siyuba siday dhaanta miya in la yidhahdo dariiqadii qom wax kasta un waxbaa dhaameen bal sidii qowmuluud aan iskaga noolaan yaa subxaana allah war ilaahay in ummaddu inay ka cabsataa la rabo waxaa la rabaa ilaahay cadaabkiisa inaan laysku bandhigin oon lagu dhiiran oon ilaahay cadaabkiisa la baroobayn war reer waxa weeyaan yaa ka xoog roonaa reer caad soo wixii aan aragnay alla kuma dhigin reer tamusow taas laguma dhigin inaan marka dariiqii maanta baroobaynan idhaha siyuba siyay dhaanta war sida ay dhaantay dhaanta maaha sidaas waa sida ugu xun wey qofka ilaahay rumaysan marka ilahay in laga cabsadaa wanaagsan qofkuna uu qalbi yeesho qofka laakiin haddii qadarhayo meel naar looga yeerayo qalbi maleh caqlina maleh inna fii daalika arrintaas la soo sheegay cuquubada ku dhacday nimankaas la aayatan calaamad lagu cibro qaataa ku sugan wamaa kaana akaruhum dadka intooda badanuse ma ahan muminiin kuwa rumayna ilaahay abuuray dadkaas u yaqaan fiiri waa wax lagu cibro qaadan karo oo qof caqliba lagu cibro qaadan karo haddana dadku ma yeelayaanu ilahay fiiri sida ilahay dadka u yaqaan akaru naasi waa inay kafara noqdaan akaru naasi ay ugu yeeraan ummadda dariiqadii ay ku halaagsameen kafaradii hore saas weeye wa ina rabbaka rabbiga lahuwalcasiiz waa mid qaaliba ogow marka ku xisaabtan haddaad waanada qaada diiddo waxa weeyaan welilkaafiriina amhaaluha gaalada dambena waxaa u sugnaaday gaaladii hore wixii ku dhacay marka alle casiiz ah ee waxau asagu doona ay soconayaan inuu yahay taas ku xisaabtan maxaa yaele qofku markuu alle casiisa aamino oo tiis uu soconaydo muxuu ku kalsoonaanaa hadduu muumin yahay in xaq uu ku dhegay ilaahay ku badbaadin karo wuxuu ku kalsoonaana oo yaqiinina hadduu caasiyo ilahay inuu ciqaabay cid ka dhici kartaana aysan jirin marka idan alla inuu casiis yahay rumee ku kalsoonow inuu alla casiis yahay oo haddaad addeecdana uu ku badbaadi karo haddaad caasidana hadduu kaa arsa tago cidna aysan kaa dhici karin waa inaad taas aamintaa alraxiimu waa alla naxariis badan sababtoo ah dadka waxa wey waa u digaa halaagima isagoo caqli celi yaa cidaan mudnayn cadaabi maa marka waa raxiim ilaahay mid naxariis badan cuquubadii dadkii mutay dibu uga dhiga kadaba waa kadaba way beeniyeen asxaabul aykati kayntii dadkeedii almursaliina rususha ayay beeniyeen id waqti ayay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi shucaybu nabiyullaahi shucayb alaa tattaquun war miyaadnaan lala ka baqayn innii aniga rasuulun ku la soo dirayaan ahay lakum idinkaa la ii soo kiin diray rasuulkaasoo amiinun la aaminay fattaquu llaaha alla ka baqa wa adiicuuna ama warkayga yeela wamaa asalukum inin weydiisamaa calayhi calaa nusxii nasteexayntayda iyo diintaan idiin sheegayo min ajrin ujra idinku weydiisamaa in ajriya ma ajriya ujradaydu ma ahaanin ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbigii abuuray ee iska lahaa dushiisa maahani meel kale ujra kama rabo halkaana ilaa wuxuu nooga warramen asxaabul ayka aykada waa geedaha dhirtaahoo isdhex galay geedaha dhirtaa oo inta isdhex galay kor u baxay weeye kuwaasa la ydhaha ayka marka kayndhe ama waxaad tidhahdaa hilin dhirta xooga badan inta kor u baxda isdhex gashay ama toondhe hadday meel yaro xoogaa biyo galeen weliba u dhowdahay ama jiqdhe ama juuqdhe soomaaliga intaba waa la yidhaha soo ma ogi marka adugu waa un dhirtaas tirada badanee xooga leh oo kor u baxday dhirtaas weeye marka maxaa loogu idaafeye layidhi asxaabul ayka waa caabudi jireen layidhi geeda jiqoo saas iskugu baxay oo waxa weyaan helin oon la mari karin oo meel ku yaal iska caabudi jiray oo ilaah ka dhigtay kawar bal banu aadan midba dooqiis geedkaas mida caabuda mid dhagaxaasu iska caabuda mid tintaasu iska caabuda mid dilyu iska caabuda banu aadan waa saas mid malagu iska caabuda o iska jeclaana mid weliyaan laga reebi karin midba waa waa kuwaasa kirishtanka adduunka ugu badan nabi ciisaan iska caabudayan soomaha iyo hooyadiis banu aadan waa noocaas ilaa wuxuu ihi subxaana kadaba way beeniyeen asxaabul ayka kayntii dadkeedii almursaliina rusushii beeniyeen marka asxaabul aykadaanu yay ahaayeen waa reer madyan wey laba qowlaa jirta waa qola goonihi asxaabul aykaa la yidhaha waa qowl qowlo wuxuu leeyahy maya waaba reer madyan inay reer madyan yihiinaana saxiixii ah sida uu yidhi xaafid ibnu kaiir iyo maxamed alamiinu shinqiidi iyo aimo badan oo akharu mufasiriin ay mareen waxaana ku tusaya laba calaamoo waaweyn calaamada koobaad rasuulka loo diray waa rasuulkii reer madyan loo diray midda labaad hadalka uu ku yidhi oo asxaabul ayka uu ku yidhi waa hadalkii uu ku yidhi waxa weeyaan reer madyan marka waxay tusaydaa inay isku mid yihiin inay isku mid yihiin kadaba way beeniyeen asxaabul aykati kayntii dadkeedii almursaliina rusushii loo diray ayay beeniyeen id waqtiyay beeniyeen qaala lahum uu ku yidhi shucaybu nabi shucayb alaa tattaquuna war alla miyaadnan ka baqayn innii aniga rasuulun ku la soo dirayaan ahay lakum idinkaa la ii soo kiin diray rasuulkaasoo amiinun diinta lagu aaminay iyo waxyiga fattaqu llaha war alla ka baqa wa atiicuuna iyo adeeca wamaa as'alukum idin weydiisamaa calayhi calaa nusxi nasteexayntaan iniin nasteexaynaa min ajrin wax ujra idinku weydiisamaa in ajriya maa ajriya aniga ujradaydu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiin caalamyaalka rabbigii abuuray ee iska lahaa rabbigaas dushiisa unbay ahaatay ujradaydu awfuu oofiya alkayla beegga oofiya walaa takuunuu ha ka mid noqonina min almuqsiriina kuwa dadka khasaariya wazinuu waxaad wax ku miisaantaan bilqisdaasi miisaan miisaankaasoo almustaqiimi toosan walaa tabkhasu naasa dadka ha ka baqsininoo ha ka nuqsaaminina ashyaahum shayaalkooda walaa tacfaw ha fasahaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalatiin kuwii fasahaadina wataquu ladii allihii ka baqa khalaqakum idinkaynin abuuray waljibillata dadkiina abuuray jibilladii alawaliina ee horreeyey rasuul kasta waxaa lagu yaqaan markuu ummadiisa amro cibaadatullaahi waxda waxa weeyaan kadib dhaqanka xun ee ummadaas u gaarka ah ayuu kala hadli jiray nabiyullaahi shucayb calayhi salaam markuu reer madyan amray alla ka cabsi inay keligiis caabudaan shirkiga iska daayaan ila taqwadu waa imtihaalu lawaamir wajtinaabu nawaahi taqwadu waa saa inaad amarka alle qaadato wa acdamu maa amara allaahu bihi altawxiid wax ilaahay amray maxaa u weyn towxiid waan inaad ka harto waijtinaabu nawaahi wixii uu kaa reebayna waad ka fogaato wa acdamu maa naha allaahu canhu ashirku wax ilaahay amray tawxiida ugu weyn wax ilaahay reebayna shirkiya ugu weyn marka taqwadu asal ma kulli diinkii o dhan xambaarsantahy alla ka baqa towxiidkiiyuu amray shirkigiyuu ka reebay daacaadkiiyuu amray intaas markuu kala hadlay gooni xumaantoodiiu kala hadlay waana dhaqanka saxiixa ah ee la rabo inuu qofku ka dhigto miisaan marka ummad diin kala hadlayo oo waa maxay marka koobaad horta waa inay aas-aas tahay towxiidka ummadda in la amro shirkigana laga reebo taas marka asal laga dhigo oo la tarkiisiyo xoogga la saaro haddana ummadaasu waxyaalaha ay ku liidato hadday ku lidato zinada hadday ku lidato miisaanka hadday ku lidato khiyaanada hadday ku meesha ay ku lidato hadday dhiigga muslimka ku lidato hadday qabyaalada ku lidato iyo qabiilqabiil iskulaynta waa in halkaas haddana la beegsadaa oo xoogga la saara oo carabka lagu celceliya oo hadba lagu celiya sidaasay ahayd dariiqada nabiyaalka sidaasay ahayd calayhim asalaam marka aad waxay ugu liiteen reer madyan waana calaamada ku tusay reer reer madyan inay yihiin maxaa la reer madyan nabi shucayb markuu leeyahay intaanu kala hadlo intaanu kala hadlo marka waxay ku liiteen beeg waxay ku liiteen miisaanka dadkay ka nuqsaami jireen waxa weeyaan dadka markay wax ka beeganayaan si waaf yahay u beeganayaan markay siinayaanna si u nuqsaaminaya miisaanka ay wax ugu miisaamayaan waa mid kala nuqsaaman miisaan aan toosnayn weeye waxaasay kula dhaqmi jireen waxay kaloo samayn jireen waxa la ydhaha baqsi oo qofka badicadiisa markuu badicada la yimaado in la niyad jabiyo oo la yidhahdo alfiiri wax uu wado waxaan goormaa laga teg wax qaataba male hadda suuq markuu niyaddu balow noqoto suuf noqoto uu yidhaha intaas makaa siiya waaye fiiri dulmiga muxuu u dhaxaa waa daalim ha niyadiiu ka dilay ila niyaddii wax lagu gataa markuu niyaddii ka dilo kadib dhaca soo ma jeedin lama ogolo waxay kaleeto afraad ay ku xumaayeen isbaarada inay dariiqooyinka dadka u istaagaan isbaaraysayaala ahaayeen intiiba uu kala hadlay fiiri marka wuxuu hi oofu oofiya alkayla beegga oofiya oo qofka asagoo waafi oo dhammaystiran siiya walaa takuunu ha ka mid noqonina min almuqsiriina kuwa wax kasaariya dadka wax kasaariya ha ka mid noqonina kasaari waa maxay qofkii wuxuu ku siiyey lacag oo hal kiilo lagu gato adigina kiilo ka yara tido waa khasaara soo maa waa khasaar marka dadka ha khasaarinina dadkii wuxuu qofkii ku siiyey waxa weya lacag lagu gato waxa weeyaan hal kiintaal adigina kiintaal ka yar wey waxaad siida soo maha waa khasaarama waxaa la rabaa waxa uu bixiyey wixii ay joogeen inaad siido oo aadan ka nuqsaamin marka dadka ha khasaarinina waxaa qofkan uu ku siiyey lacag lagu gato hal liitaro caana soo ma markaasaad liitir barkiis caana iyo barkiis biyaa iskugu dartay khaain baa tahay xaanan cunaa sow ma ogid soomaalida xaaraanta ugu badan waa xagga caanaha ay ka jirta sow ma ogid dhammaan dadka caanaha gada biyuhu ku jiraan xaaraan cunayaal wey maba ansaxay beeca moogta maba ansaxaba haddii caanaha biyo lagu daro kulli fuqahada muslimiintu saasay wada caddeen ka hor waxla cajaa'ibka kulli culummada muslimiinta odhan saasay caddeeyen ayu kitaab oo masalada ka hadlaa saasay ugu taalla ma ansaxayo beecood xaaraan qadcan cuna hadduu inta hashiisa ka sooliso biyo ku daro ee uu suuqa keeno maya ma ansaxayo sababtoo ah shuruuddii beec oo asaasiga heda maqan maxaa yeele shuruudda ugu muhiimsan beeca waxaa ka mid a alcilmu shayga laga gadaa qofku waa inuu yaqaan adiga ma taqaana inta biya iyo inta cana ma kala taqaan marka lagaa gadaa khalaas wax beec leeda kama dhicin meesha dhammaan dadka caanaha iyo biyaha isku daraa xaaraanay cuna xaaraanay cuna soo ma jeedin kaniiniga waa kadaalika ha garaamu lahaa soo maaha markaas inta garaamkii ka jartay aad bur uga soo buuxiday xaaraan cunaad beeciisana ma ansaxay soo ma ogid xaaraan cunaad ganacsi lama yidhaha waxa la yidhaha tuug mana ansaxo beeciis shaygan waxaa la rabaa qiimihii qofku markuu dhiibaa waa inaad wixii siidaa wixiioo saxa waa inaad siidaa sidaasaa waajiba marka dhammaan qofka shideedaba laba shay oo laysku daroon la kala oqon beecood ma ansaxo caano iyo biyo isku daran beecood ma ansaxo wax beec leera kama jiro anaa leh maanaa isku darsa karin maya adiga addoon allaad tahay amarka allaad ku shaqayn kartaa khalaas ma dadka dhece soo ma jeedi waxa abaarta iyo colaadda iyo balaayada ummadda waari leeyihin kami soo ka mid ku weeno qaadan maayaan ummaddu moogta marka ilaahay qayr la doono marka cuquubada alla timaaday ku weeno qaatan war sanadii dhaweeda balaaya naga raacda oo abaar waxa weeyaan intaan maal ku sallidaa xoolihii ku dhammaadeena balaan iska dayno war waa intaada yartaada haysato intaa korto lacagana sheegito waa xaqi waa dhihi kartaaba iska leh waa xalaali moogta qofka ma ogtahay iimaan laawo hadduu yahay diin laawaa xalaashuna waa ma fahmaayo xaaraamta unbuu ku qanci kara bis xaqi uu leeyahay intuu doono inuu karto qofkan xalaashiisa soo maa qof qiimo u goy karaa ma jiro xataa imaamka ummaddu qiimo uma goy karo dadka ma dhihi kara in dadka badan lama gadi karo soo ma jeedi laakiin lagu lagu la waafajima inuu xalaashaas cuno xaaraan unbuu cunaa bis ayaduu ku qanacsany marka waa kaaru meelay ku dhacday marka beega ummadda u oofiya wixii qofkaan miisaankan lagu yiqiinoo saxa waa inaad siidaa awfu oofiye alkayla beega walaa takuunuu ha ka mid noqonina min almuqsiriina dadka dadka khasaariya wazinuu miisaana bilqistaasi miisaan almustaqiimi toosan tan waa mid kale waxaa la rabaa wax walba miisaana leeyahy kan wax lagu miisaama inuu saxan yahy miisaan caafimaad qaba weynuy dii hilib lagu miisaama dii wax kale lagu miisaama shayga wax lagu miisaama waa inuu caafimaad qabaa waana in la beega oo si sax loo miisaama laba shay weeye marka miisaankaag hadduu jiran yahay khalaas weeye xalaal ma cunaydo xalaal macni xaaraanaad cunaysaa waa inuu caafimaad qabaa oo uu toosan yahay oo sidii laysla yiqiin uu yahay soo ma jeedin daad aduu wax ka jartay iyo hadduu meel la'yahay iyo khalaas way xaaraan cunaad walaa tabkhasu naasa dadkana ha nuqsaaminina ashyaahum sheeyaalkooda dadka waxooda ha ka baksinina tanna waxa weyaan dadka waxooda inaadan cayin waxooda inaad qiimo riddo ood niyadda ka disho waa idabdab ka leexa dadka waxooda ha ka baksin ama siduu uga qaado iyo wax raba male iyo lama qaato iyo hadda ma socdo waa idabdar yaa kuu dirsaday walaa tacfow ha fasahaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalatin kuu fasaadina fasaadka ka daaya waa isbaarada tanna waa isbaaradii oo waxa weeyaan suurat lacraaf ay noogu imaan doontaa walaa taqcuduu bikulli siraac war ha fariisanina wadakad xad wada kasta u taagantid u daaya dadka wadooyinka ha mareen marka waxa weeyaan isbaarada iska daayo wey oo diintaada ummadda ka isbaaraysanaydaan ay diintayba ka isbaaraysan jireen yow walaa taqcuduu bikulli siraadin tuuciduuna watasuduuna kaasay u goodinayaan ila ka u socotaa meesha dadka lagu baadiinaya usii socotaa soo maaha ule dad badana hadda qoom shucayb shaqadoodii wada soo maog oo dariiqyada dadka masaajidda xalaqaadka u taagan oo laka usii socotaa meesha dadka lagu baadiyaya war ka joog meesha diinkaa raaci ma meesha u taagan ka war qoom shucayba ku halaagsan ku halaagsan subxaan allah acuudu billah muusan akhrin qur-aanka marka ka daaya dadka isbaarada aad u dhigaydaan oo diinka ka celaydaan walaa taqcuduu bikulli siraadin tuuciduuna wa tasuduun iska daa reer shucaybaa waxa weeyaan qoomkii oo waxa weeyaan nabiyullahi shucayb loo diray qoom shucayb aa ku halaagsamay waa reer madyane ilaa wuxuu ihi subxaana walaa tacfow ha fasahaadinina fil ardi dhulka korkiisa mufsidiina xaalatin kuu fasaahadina wataquu ka baqa alladii allihii khalaqakum idinka idin abuuray war allihii idin abuuray ka baqa waljibillata makhluuqiina abuuray jibilladu waa makhluuqii alawaliina ee horreeyey dadkii idinka horreeyeyna abuuray intaasoo wanaagu ula hadla waxaa nabiyullaahi shucayb aad u fasaaxo badnaa wax caddaynta iyo hadlidda cajaa'ib u ku ahaa laakiin siday u jawaabeen bal fiiri cajaa'ibka waxaa la yaab leh ummado aan isku wakti ahayn aad diinka marka loo sheego isku si u jawaaba maxaa keenaya waxaa isku mida macallinka waxbare oo jawaabtaan siinaya yaa waaye ibliis lacanahu llah jawaabtii dhegayso qaaluu waxay yidhaahdeen innamaa wax kale maahan anta adiga min almusaxariina kuwa sixirka laga badiyaad ka mid tah wamaa anta adiga ma tihid ilaa basharun bashar maahane basharkoo miluna annagoo kalaa wa in nadunnuka wa innaa annaga nadunnuka waxaan kuu malaynaynaa la min alkaadibiina beenaalayaalka inaad ku jirtoon alla ku soo dirin fa asqid soo rid calaynaa korkeenna kisafan gaballo gaballadaasu min asamaay kor ka ahaaday in kunta haddaad ka mid tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaa qaala nabiyullaahi shucayb wuxuu yidhi rabbi rabbigay aclam u aqoon badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan fakadabuuhu waa beeniyeen faakhadahum waxaa qabtay cadaabu yowmi dulla dalladda maalinkeedii cadaabkiisii innahu cadaabkaasu kaana wuxuu ahaa cadaaba yowmin maalin cadaabkiis maalinkoo cadiimin weyn inna fii daalika cuquubada ku dhacday waxa weeyaan asxaabulayka cuquubada ku dhacday asxaabul ayka laayatan calaamada ku sugan lagu cibro qaato wamaa kaana akaruhum dadka intooda badanuna ma ahan mu'miniina kuwa xaqa rumaynaya idan adugu marka ama naftaada ka mid noqo kuwa xaqa rumayna ama agtariyadda raac waina rabbaka rabbiga lahuwa alcasiizu waa midka haalibka hutiisu socoto alraxiimu ee naxariista badan ilaahay weynaa subxaana wa tacaala jawaabtii inoo sheegin jawaabtii reer samud siday rasuulkooda ugu jawaabeen ay noqota fiiri ha isku waktina maaha soo ma jeedin siday ugu jawaabeen reer samuud rasuulka alla usoo diro saalixa sidaasay ugu jawaabeen asxaabdayka rasuulka allo shucaybaha ilaa wuxuu yidhi subxaana qaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen innamaa wax kale maahan anta adiga min almusaxariina kuwa sixirka laga badiyaad ka mid tahay adiga inta sixir lagaa badshoo ku daandaanshay ayaa caqligii kaa maqan yahay markaasaad leedahay war anigay raaca adoo kaliga ah ummadoo dhan mawaalanta kaligaa wadan iyo waaxid yaa waalan aa meesha ka yidhahdeen diin marka haddii laga hadlaayo wadan iyo waaxid laguma miisaamo waxaa dhici karta waaxidku inuu fiyow yahay wadartu ay qaldanta soo ma ilaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markii la soo diray ummaddana waa lunsaneed soo maaha ka war haddaad tidhahdaa wadar iyo waaxid yaa waalan waa qalad wuxuu hadday adduunya tahaa caqligaa la fiirina caqliga dadka waa la fiirina laakiin markay diin tahay caqligu majaal kumale caqligu majaal kumale ha baadiyoobi waxay yidhahdeen wamaa anta adiga ma tihid ilaa basharun bashar maahane basharkoo miluna annagoo kala bashar annagoo kalaa ta maxaa nooga duwan tahay tahay anaa la ii waxyooda idina laynima waxyoodin saan ku yeelayna saasay leeyin ka war waa caqli caqliyay rabaan inay waxyiga ka hor keenaan waxay yidhahdeen wa in nadunuka intu waa mukhafafa min ahaqiila maa ad soo qadare wa inaa annaga nadunnuka waxaan kuu malaynayna inahu soo qadari maxaa yeel isku kaa mudaabaqayma haddii kale wa inaa annaga nadunnuka waxaan kuu malaynaynaa la min alkaadimiina beenalyaalka inaad ku jirtoon ilaahay kuu soo waxyoon saasaa rasuulka alle lagu yidhi marka adnaha kuu noqoto sabar siin qofkaaga xaqa sheegayo fa asqid rid ay yidhahdeen firi siday u dhiiran yihiin banu aadanka qalbi adaga fa asqid soo rid calaynaa korkeenna kisafan gaballo gaballadaasu mina samaa cirka ka mid cirka gaballo ka mida nagu soo jiro soo dumi cirka nagu soo dumi waa sidii quraysh ay dhihi jirtay ka waran quraysh maxay rasuulka ku yidhaahdeen allaahuma in kaana haada huwa alxaq min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaa aw itina bicadaabin aliim saasay dhihi jireen sidaas ayay dhihi jireen marka waa arrin aad u khatara weeye ilaah wuxuu yihi subxaana wuxuu yidhi nabiyullaahi shucayb qaala wuxuu yidhi rabbii rabbigay aclamu isagaa u oqoon badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan waxaan aad samaynaydaan ilaahay waa iga ogi macnaheeda waa maxay waxa aad ku mudanaydaan isagaa keena waa ogyahay waxaan aad samaynaydaan waxa aad mudan tihiin marka oo abaalkiinu yahay maadaama uu og yahay khalaas isaga suga aniga ma ogta cadaab ma keeni karo laimaama dirsi shaqadaydaba maa diinka dadka u sheega liyi waxaan aad samaynaydaan waxa aad ku mudantihiinna rabbigaya og saas ugu jawaab marka taasina maxay tahay adiga inaad dadka u cagajuulayd oo tidhahdo wallaahi allah inin halaaga adoon weliba rasuulna ahayn waa idabdar hal maadaad dhihi karta adiga dariiqan cadaabaa lagu mudana wixii ilaahay yidhi cadaabaa lagu mudan bis intaasaa dhihi karta wixii alla yidhi cadaabaa lagu mudan maxaad leedahay cadaabaa lagu mudana saasaa leedahay laakiin cadaaba wallahi idinku soo dega kooxdiina haddaad tidhaahdo maydabta rasuulka alle suu hadla fiir cadaabka keena le markaasuu yidhi rabbi waa ogy waxaad samaynaydaan waxaad mudantiin marka isaga yaqaan sidaas weeyaan qofka muuminka dariiqa laga rabaa markay yidhaahdeen faasrid calayna korkeenna ku soo rid kisafan gaballo gaballadoo mina samaay ka mid a in kunta haddaad ka mid tahay mina saadiqiinta kuwa runta sheega qaala nabi shucayb wuxuu yidhi rabbi rabbigay aclama isagaa u oqoon badan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan fakadabuuhu waa beeniyeen rasuulkii alleh fa akhadahum waxaa qabtay faadu waa tartiib iyo tacqiib ay beeniyeen isla markiiba waxaa qabtay cadaabu yowmi dulla dalladda maalinkeedii cadaabkiisii cadaabu yowmi dulla muxuu ahaa dulla horta maxaa la yidhaha dulla waxaa la yidhaha maa yudalliluka wixii har kuu noqdaa la yidhaha ama dallad ama wax kale ha noqdo wixii ku hareeyaa la yidhahdaa dulla maa yudalliluka wixii ku hareeyaa la yidhahdaa dulla dulla saasaa la yidhahdaa marka wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir cuqubadoodu waxay ahayd kulayl aad u daran ayaa toddoba maalmood lagu sallida oo wax ka celi kara aysan jirin guri celi karaan jirin wax kalaan jirin markay rafaadeen ayaa daruur maalinkii dambe la keenay daruurtii ay aadeen riwaayadaa gabal waxay leeyihiin midaa aaday markaasuu harsaday daruurtii saa qabow markaasuu qaylidhaansha war talow kaaraya weligay qabowgaanoo kale ma arag war nimca halkaan taalla soo gala dhammaanay soo galeen dhammaan markay iskugu yimaadeen ay holac iyo naar soo dayeen markaasay halkaas ku gamaareen oy ku holceen dhammaantood saddex kayfiyaa loo halaagay qur-aanku saddex meelooduu ku sheegay meelba cadaab u manaasibuu ku sheegay saddex cadaab oo lagu halaagay waxawn asxaabulayka ama reer madyan aa qur-aanku sheegay mar ilaahi weyne subxaana wa tacaala suurat lacraaf wuxuu ku sheegay in waxaweyn dhulgariir lagu saliday dhulgariir oo ay kadib wada baqbaktiyeen taas waa sheegay maxaa dhacay rasuulka alla yidhahda dhulkan kaa cayrayna markaasaa dhulka iyaga la geliye suurat lacraaf waa saa lanukrijannaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina ow la tacuuduna fii millatina waan kaa saaraynaa dhulka waa ku musaafirinaynaa ayagaa dhulkii la geliyo taas waa mid sidaasoo kaleeto suuratulhuud allah wuxuu sheegay qayla inay qabatay sayxa malagaa ku dhawaaqay wadnaha wada go'ay hal mara wadnaha wada go'ay maxaa dhacay waxay ku jeesjeeseen rasuulka alleh hadalay ku dhigeen ilaahay hadal dhawaaquu ku halaagay hale hadalay ku dhigeen mogta dhibka iyo dulmigay ka mid tahay oo dadka diinta in hadalka lagu dhigo aflagaado iyo xan iyo dicaayaad maxay yidhaahdeen asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabbaa'una ow an nafcala fii amwaalina maa nashaa inaka la anta alxaliimu rashiid waxay dhahdeen salaadda saad u tukayda u tukayda inta ku fuudaatay a waxaa kuu soo baxday inaanaan caabudi karin aabbayaalkeen waxay caabudi jireen saasaad ka dhexesh saad u tukaydaad salaaddii ku khafiifto markaasaad waxaad keentay inaad tidhahdo maalkiina fir waa midda hadda kaa leeyay caanahayga saan raba uma gadan kara miyaa u leeyay maalkayaga annaga waxaan rabna kuma samaysan karna miya saasay yidhahdeen gaaladaas ka hor cajaa'ib fiiri siday dadka dadka oo lunsan iskugu hadal yihiin ow an nafcala fii amwaalina maa nashaa adiga le saas lama yeeli karin ma hantidaydaan saan raba yeeli karin saas yidhahdeen lafdigaas yidhahdeen markaas maxay ku tabamariyeen innaka la anta alxaliimu rashiid wallaahi min dulqaad badan caqli badanaad ma saasay ula jeedeen macnaha safiih oo iska fududaa tahay wey saasay ula jeedeen idabdarada mogta mujrimiinta lagu yaqaane mujrimiinta waa sida lagu yaqaan qofka mujrimka waxa laga hadal caaya uu dadka u soo rudaha dadkii saalixiinta hadal oo aan waxa weeyaan qurux muuqaalkiisu yahay laakiin mujrimnimaa uu dhiiba ka war waxay yidhahdeen innaka la anta alxaliim rashid ah nin dulqaad badan waxaa tahay aada u caqli badan macnaha safiih iska ordaayaa tahay waa ida daradeed hadalay ku dhibeen soo maahan malaga inta dulliga ku dhawaaqay hal mar markaasa wadnuhu wada go-ay wada baktiye meeluna waa halkan oo waxa weeyaan kulayl intay inta qabtay markay soo carareen dallad loo dhigay dalladii helac ku sii dayday iyo dambaaburo marka saddexdooda isku mara lagu halaagay wey maaha saddex gooraa la halaagay hal mara aan dhulka geliyey markaasa malagna ku dhawaaqay afdambi markay wada dhacena cirkiina naaru ka soo daada saddexdooda isku maraa lagu halaagay wey ee saddex waqtiya la kala halaagay maaha ilahi wuxu uhi subxaana fakadabuuhu waa beeniyeen faaqadahum waxaa qabtay cadaabu yowmi dulla dalladda maalinkeedii maalinkaas cadaabkiisii innahu cadaabkaasu kaana wuxuu ahaa cadaaba yowmin maalin cadaabkiis maalinkaasoo cadiimin weyn inna fii daalika cadaabka ummaddaas ku dhacay la'aayatan calaamad lagu cibro qaataa ku sugan qofkii cibro qaadanaya wamaa kaana akaruhum laakiin dadka intooda badanu ma ahan muminiina kuwa xaqa rumayna wa ina ragbaka rabbiga lahuwa alcasiisu waa mid haalib ah oo wuxuu doona socodsiin kara alraxiimu waa la naxariis ballaaran wallahu subxaanaه wa tacala aclam sal اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed